إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuhu kusoo dhawaada dhegaystayaal warka idaacadda islaamiga alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyo xalay howlgallo kala duwan oo ka dhana ciidamada shisheeye iyo kuwa dowladda federaalka waxay ka fuliyeen gobollada gedo bakool iyo jubbada hoose waxaa dalka kenya dil arxandaraa loogu geystay haween soomaaliyeed oo isku qoys ah dowladda federaalka ayaa ka hadashay ciidamada etoobiya iyo howlgalka cusub ee bilaabanaya sanadka soo socda maleeshiyaadka amxaarada ee faano ayaa sheegay inay la wareegeen inta badan gobolkaas qaar ka tirsan xildhibaanada baarlamaanka dowladda federaalka ayaa sheegay inay mooshin ka diyaarinayaan ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka dhulka soomaaliyeed ee ku jira gumaysiga dowladda xabashada etoobiya ayaa waxaa ka dhacday arrin muujinaysa halista ay wajahayaan soomaalida halkaa deggan kulan ayaa deegaanka booca ku dhex maray maamulka islaamiga ah ee gobolka hiiraan iyo odayaasha dhaqanka iyo waxgaradka bulshada ku dhaqan deegaanada bariga hiiraan دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
kusoo dhowaada warkii oo dhammaystiran ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay howlgalo ka fuliyey gobollo dhaca koonfurta soomaaliya kuwaas oo lala beegsaday ciidamada shisheeye iyo kuwa dowladda federaalka haddii aynu ku horreyno dhanka gobolka gedo howlgal qorshaysan oo ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay xala ka fuliyeen degmada garbaharey ayaa ah lagu dilay askari ka tirsanaa dowladda federaalka askarigan xala lagu qaarijiyey garbaharey ayaa waxa uu si gaara uga tirsanaa ciidamada nabad sugidda ah ee loogu yeero nisa dhanka jubbada hoosena ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxa ay xala weerar ku qaadeen saldhigyo ay ku sugnaayeen ciidamada shisheeye iyo kuwa dowladda federaalka waxaa si isku mida loo weeraray saldhigga ciidamada dowladda kenya ku leeyihiin deegaanka taabto iyo sidoo kale xerada ciidamada dowladda federaalka ee deegaanka baarsanguuni ee hoostaga magaalada kismaayo dhanka gobolka bakoolna ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxa ay xala dagaal culus ku qaadeen xero askar ka tirsan maamulka koonfur galbeed ay ku leeyihiin degmada xudur shabeellada hoosena ciidamada milatariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxa ay xala weerar culus ku qaadeen saldhigga ciidamada dowladda federaalka ah ee buundada deegaanka bariire ugu dambayntiina dhanka baay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee ka dagaalama gobolkaas waxa ay xala dagaal culus ku qaadeen xerada askarta dowladda xabashida ethoobiya ay ku leeyihiin degmada diinsoor waxaa dalka kenya si arxandaraa loogu dilay haween soomaaliyeed oo isku qoys ah faahfaahinta warkaas waxaa soo jeedinaya cabdiraxmaan beder magaalada nairobi ee caasimadda dalka kenya waxaa ka dhacay dil naxdin leh oo loo geystay haween soomaaliyeed kuwaasoo dhammaantood hal qoys ah hooyo soomaaliyeed gabaday dhashay iyo haweenay kale oo ilmahabreed yihiin ayaa waxaa meydkooda la soo dhigay meelo kala duwan oo ka mid ah magaalada nairobi ee caasimadda dalka kenya sida ay sheegayeen soomaalida ku sugan nairobi haween kala dilay ayaa raacay gaari tagsi ah waxaana markii dambe laga war helay iyagoo meydkooda la soo dhigay goobo kala duwan oo ka mid ah magaalada xaafadda bakaland ee magaalada nairobi ayaana meydka saddexdan haween soomaaliyeed la soo dhigay dadka soomaaliyeed ayaana arrintani ka muujiya walaac xoogan meydadka haweenka ayaa lagu soo waramayaa inay ka muuqato tacadiyaad arxandarra oo loo geystay iyadoo lagu soo waramayo in kahor intaan sida arxandarada loo dilin kufsi loo geystay mid ka mid a haweenka soomaaliyeed ee degan xaafadda bakaland ee magaalada nairobi oo ah halkay ka dhacday arrintan naxdinta badan ayaa ka warantay siday wax u dhaceen waa hooyo iyo gabadheeda iyo gabar ay ilmahabreed yihiin waa saddex qof oo meel ku wada noolaa oo tagsi raacay tagsi ubar raacay saddexdoodiba meydkooda mid walbuu meel gooni a lasoo kala dhigdhige waa arin nagu cusub waa marxalad adag wax kaloon dhihi karna ma lahan waa saddex qof oo hal famili ah oo inta la qabtay si xun loo dilay la jir dilay la kufsaday la jarjaray ilaa iyo hadda lama oga cidda ka dambaysa falkan guracan ee lagu dilay saddexda ruux ee kale ahaa hooyo gabadheeda iyo gabar kaloo ilmahabreed yihiin soomaalida ayaana sidan ugu dayacan dunida dacaladeeda dowladda federaalka ayaa ka hadashay ciidamada ethoobiya iyo howlgalka cusub ee bilaabanaya sanadka soo socda farxaan cali cabdulaahi ayaa ka warramaya war-saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda federaalka oo ku qornaa luqadda ingiriiska ayaa looga hadlay qaabka uu noqon doono howlgalka awsom ee beddelaya admis bayaanka ka soo baxay dowladda federaalka waxaa lagu sheegay in etoobiya ay heshiis gaar ah la gashay maamulka la baxay somalilan ee ka jira waqooyi galbeed soomaaliya taasina ay meelka dhac ku tahay dowladda federaalka howlgalka awsom ayay dowladda federaalka sheegtay in iyadu go'aan ka gaarayso dalalka ka mid noqonaya iyo kuwa aanan ka mid ahaan doonin iyadoo intaa ku dartay in tallaabooyinkii ay qaaday dowladda etoobiya ay ka faa'iidaysatay xarakada mujaahidiinta al-shabaab inkastoo bayaanka ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda dowladda federaalka aysan si cad ugu qeexin in etoobiya aanay ka mid noqon doonin howlgalka labada kun iyo shan iyo labaatanka haddana waxay dowladda federaalka ku celisay in si dhow ay u wada shaqayn doonaan midowda afrika qaramada midoobay iyo midowda yurub horey dowladda federaalka waxay u sheegtay in haddii dowladda etoobiya aanay ka laaban isafgaradkii ay la gaartay maamulka la baxay somalilan ay ciidamadeeda dhammaadka sanadkan ka bixi doonaan guud ahaan soomaaliya waana tallaabo ay dad badani ku doodayaan in dowladda federaalka aanay awoodin arrintaas maleeshiyaadka amxaarada ee faano ayaa sheegay inay inta badan la wareegeen gobolkaas maxamed ciise ayaa ka warramaya maalmihii lasoo dhaafay dagaalo culus ayaa ka socday deegaano badan oo ka tirsan gobolka amxaarada ee waqooyiga dalka itoobiya dagaaladaas ayaa waxaa ka dhashay khasaare lixaad leh oo gaaray labada dhinac halka saacadihii lasoo dhaafay ay faano sheegtay in dagaalo ka dhacay goojam oo keliya ay ku dishay in ka badan toddobaatan askari muuqaal ay kooxdu ku baahisay baraha internetka ayaa muujinaya tobanaan maleeshiyaad ah oo gudaha u galaya mid ka mid ah magaalooyinka gobolka amxaarada halkaas oo ay sheegeen inay xoog kaga saareen ciidamada xukuumadda adis ababa tani ayaa muujin sida gobolka amxaarada ugu sii baxayo gacanta dowladda abiy axmed maadaama ciidamada xukuumadda ay dhiigbax daran ku wajahayaan furimaha dagaalka maalmihii lasoo dhaafay waxay maleeshiyaadka amxaarada ee faano baahiyeen boqolaal ciidamo xabashi ah oo ay sheegeen inay ku qabteen dagaalka ka socda gobolka amxaarada dowladda itoobiya ayaa wajahaysa dagaalo dhinacyo kala duwan leh oo kaga imaanaya kooxaha hubaysan ee kasoo horjeeda maamulka abiy axmed kuwaas oo ay wacaansan yihiin maleeshiyaadka amxaarada ee faano iyo kuwa oromiya ee o l a qaar ka tirsan xildhibaanada baarlamaanka dowladda federaalka ayaa sheegay inay mooshin ka diyaarinayaan ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka faahfaahin ku aadan warkaas waxaa soo jeedinaya maxamed sheekh cali mooshin xilka qaadis ah oo ka dhana ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka ninka lagu magacaabo xamse cabdibare mooshinka ayaa la sheegayaa inuusan weli aqbalin guddoomiyaha baarlamaanka sababa ku aadan cadaadis uu kala kulmayo xasan sheekh maxamuud oo ah madaxweynaha dowladda federaalka guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka haweeneyda lagu magacaabo sacdiyo ayay xoguhu tilmaamayaan inay iyadu hogaaminayso mooshinka xilka qaadista ee ka dhanka xamse cabdibare ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka sacadiyo iyo xamse ayaa waxay in muddoa dhexdooda ka aloolsanaa colood siyaasadeed oo qoto dheer oo in muddoa soo jiitamaysay xasan sheekh maxamuud ayaa ka maqan dalka isagoo ku gaaf wareegaya dalka dibaddiisa masaadirta qaar oo ay warbaahinta usoo dusiyaan mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalk ayaa sheegaya in xasan sheekh maxamuud inta uusan bixin maalmo ka hor uu la kulmay sacdiyo salaad isla markaana uu kala hadlay inay ka laabato mooshiinka ka dhanka ra-iisul wasaarihiisa hase ahaatee aan la ogeyn wax rasmiga ay isku afgarteen wararka ayaa intaa ku daraya in sacadiyo qudheeda ay villa soomaaliya ka hurinaysa sidii ay xilka uga tuuri lahayd guddoomiyaha baarlamaanka dowladda federaalka ninka lagu magacaabo aadan madoobe oo ay saaxiibo isku dhoway yihiin xamse cabdibare sacadiyo ayaa waxaa gadaal ka soo riixaya xildhibaano kasoo jeeda deegaanada uu ka arrimiyo maamulka isku magacaabay puntland oo ah maamul dagaal adag oo dhanka siyaasadda uu kala dhexeeyo xasan sheekh maxamuud si kastaba xaalku ahaadee mawjado kacsanaan ah ayaa laga dareemayaa gunta hoose ee dowladda federaalka kuwaas oo ka dhex oloolsan madaxda ugu sarreysa dowladda federaalka dhulka soomaaliyeed ee ku jira gumaysiga dowladda xabashada ethoobiya ayaa waxaa ka dhacday arrin muujinaysa halista ay wajahayaan soomaalida halkaa deggan muxseen xasan ayaa ka warramaya maalintii shalay ahayd waxaa dhulka soomaali galbeed ee ku hoos jira gumaysiga xabashada ethoobiya ka dhacay arrin muujinaysa halista ay wajahayaan dadka soomaaliyeed ee halkaasi deggan iyo halka uu maraya gumaysiga gurracan ee higsanaysa dowladda ethoobiya kaasi oo ay doonaysa in dhulkaasi gumaysigeeda ku jira ay gebi ahaanba kaga faramaroojiso ummadda soomaaliyeed shir ballaaran iyo fadhi ay albaabada u xirnaayeen oo ay soo qabanqaabisay dowladda xabashida ah ee ethoobiya ayaa ka socda magaalada jigjiga ee caasimadda u ah dhulka soomaali galbeed sidoo kalena fadhiga u ah maamulka mustafa cagjar ee raacsan xabashida shirkan ayaana waxaa ka soo qayb galay odayaal dabadhilif u ah dowladda ethoobiya ajandayaashii lagu karkarinayay shirka iyo qodobadiisa aasaasiga ahaa ayaa waxaa ka mid ah in boqolkiiba afartan dhulka soomaali galbeed loo saxiixa qowmiyado kale oo ethoobiyan ah lana ansixiyey in ay horaanba iyagu lahaayeen kuwaasi oo ay qowmiyadda amxaaradu ka mid tahay cabdisalaan sheekh oo ah falanqeeye arrimaha siyaasadda ka faallooda ayaa ka warbixiyey shirka iyo waxa ku qarsoon guntiisa hoose isagoona faahfaahiyey qaabka uu u dhacay etoobiya de arrimo badan baa ka socda oo ay ka mid tahay arrintan etoobiya ay hadda jijigo shirkan lagu qabanayey shirkan wuxuu ahaa shir uu qabtay guddiga mccaker commissionka la dhaho guddiga dib u heshiisiinta qaran jijigo maanta waxa ka dhacayna waxay ahayd waxa meesha ka dhacay baa wuxuu aha waxyaab leh meesha waxaa fagaarihii laga sheegay in dad deegaanka ay degan yihiin dadka soomaalida iyo qowmiyadaha kale oo boqolkiiba afartan ah soomaalida oo boqolkiiba lixdana iyo qowmiyadaha kale oo boqolkiiba afartana waxaasaa si si dee wax sir ah maaha laakiin fagaarihiibaa laga sheegay shirka lagu hay waxay ku noqotay dadkii soomaaliyeed waxyaab iyo iyo fajac ku rida ayay runtii noqotay sidoo kale falanqeeye cabdisalaan ayaa carabka ku dhuftay in ninka lagu magacaabo mustafa cagjar ee ethoobiyaanka wakiilka ogaha dhulka soomaali galbeed uu taageerayo gumaysi weliba oo ay ethoobiyaanka la soo damcaan ummadda soomaalida si uu u ilaashado kursigiisa dhanka kalena uu u raaligeliyo abay axmed sidoo kale deegaankana annaga un baale cid kale nalama lahane sidee waxa yeelalana siiyo cidi noola qaybsanayba ayaa ayaa doodu ka dhalatay laakiin dee ninka meesha joogay mustafa cagjar oo isagu kursigiisa difaacanaya oo axmaaro kasbo oo xagga federaalka marka la joogo ha ku difaacaan isleh ayaa fawdo ka wada walaal deegaanka waa halis weyn walaal waa halis weyn waa wax waa wax jiilka soo socda xataa taabanaya mustaqbalkoogii waa halis jiritaan marka lagu yidhaaho deegaanka soomaalida boqol kiiba afartan qowmiyada kalaa degan waxay ka dhigan tahay kanabadh deegaanka soomaalida idinkuma lihidna ayay ka dhigan tahay dadka soomaaliyadu waana arrin runtii wax wax wax yacni wax la dhayeelsan kara maaha waa waa dagaal toosahoo soomaalida lagu iclaamiye weeyaan dowladda nasaarada ah ee ethoobiya ayaa waayihii u dambeeyey muujinaysay sida ay ugu biratumanayso qaadashada dhulka muslimka ah ee soomaaliyeed kadib markii ay isdareensiisay in uu baylah yahay cid ka difaacanaysana aanay jirin iyadoona maamulada ka jira soomaaliya marka laga reeba xarakada mujaahidiinta al-shabaab giddigood meel ku hubsatay siday aqoon-yahanadu sheegayaanna hamigan ayaa xabashida u dhawoobi kara haddii aanay bulshada soomaaliyeed u qalab qaadan difaacashada diinteeda iyo dalkeeda kulan ayaa deegaanka booca ku dhex maray maamulka islaamiga gobolka hiiraan iyo odayaasha dhaqanka iyo waxgaradka bulshada ku dhaqan deegaanada bariga hiiraan warbixin ku aadan waxaa soo jeedinaya sakariya cumar wafdigan oo isugu jiray waxgarad nabadoonno iyo mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga hiiraan oo horkacayo weliga gobolka hiiraan sheekh guuleed abunabhaan ayaa waxa ay socdaal ku soo mareen deegaanada iyo degmooyinka dhaca bariga wilaayada islaamiga hiiraan waxaana intii ay socdaalka ku jireen wafdigan isugu jiray waxgaradka iyo maamulka islaamiga ah ee wilaayada hiiraan ay kulamo la qaateen qeybaha kala duwan ee bulshada ku noola deegaanadaasi kulamadaas oo looga arrinsaday qodobo kala duwan oo muhiim u ah deegaanka iyo bulshada ku noola gobolkaasi wuxuuna weliga gobolka hiiraan sheekh guuleed abunabhaan dardaaranno muhiim ah u jeediyey bulshada ku noola deegaanada ay socdaalka ku soo mareen bacd alxamdulilahi subxaanahu watacaala ikhyaarta deegaanka booco waa idiin mahadcelinayna jazaakum allahu khayran wbaarak allahu fiikum mowduuca marka aan raba inaan ku yara hormaro annaga iyo adinka waxaana mideeya oo walaalaha ku nahay iyo muslimiinta oo dhan waa risaalada nebigeenna ka timid oo ay curaddu u tahay kelimatu tawxiid laa ilaaha ila allah ibliisuusan kaa qaalib noqon dad suxbaho xun iyaysan kaa qaalib noqon qabyaalad iyaysan kaa qaalib noqon fulinimo intay ku gasho xaqaha ka cararin xaqa ku soco wacbud rabbaka xataa yaatiya ilaa geerida ay kaaga timaada intaan dhexe gardaranaha cidda inay qabato la rabo waa annaga laga gardaranaha cidda inuu hiilaysa la rabo waa annaga sharciga ilahay kitaabka ilahay cidda muxuuha ku duulaysa inay ka celaysa cidda la rabaa waa annaga cidda kitaabka ilaahay ee sharciga ilahay u hiilinaysa cidda la raba inay garab istaagto u hiilaysaa waa annaga sidoo kale waxaa iyagana kulamadan ka hadlay qaar ka mid ah nabadoonnada iyo waxgaradka ku dhaqan deegaanada ay socdaalka ku soo mareen wafdigan kuwaas oo tilmaamay inay wada shaqayn wanaagsan kala dhexayso iyaga iyo maamulka islaamiga ah ee wilaayada hiiraan iyagoona baaq u jeediyey shakhsiyaadka iyo dadka ka soo horjeedo nidaamka ku dhaqanka shareecada islaamka marka maanta waxaa nasiib darraa odayaal oo naqaano oo isku deegaan haa jarnay oo iskudada haa jarnay ayaa qaati qoray waxayna u qaateen kitaabka ilahay inay ku dumiyaan waxayn aqoonsana yireen beesha caalamka ma fadhiisano walaayada iyo anuku waa isku xiranahay waa iswacnaa waa xawaa isweydiinaa kalama dheelin kolba waxay oon tabartahaynana waa qabanaynaa haddii ilaahay ila horena waa u qabanay haddana meel ma fadhin waxaan rabnaa marka waa dadaalaynaa ilaahay idinkiisa ee isla midaan nahay kitaabka ilaahay waa naga dhexeeya in aan dadaalno oo kollaytaba meel alle meeshaan gaarsiin karna aan gaarsiinana diyaaraan u nahay ma ahan markii ugu horreysay ee maamulka islaamiga wilaayada hiiraan uu socdaal ku maro qaar ka mid ah deegaanada iyo degmooyinka wilaayada kaas oo ugu korgalayo xaaladda deegaanada wilaayada hase ahaatee waxaa marar kala duwan wafdi ay hor kacayeen maamulka islaamiga ah ee wilaayada hiiraan waxa ay socdaallo kala duwan ku soo mareen deegaanada iyo degmooyinka wilaayada islaamiga hiiraan kuwaas oo ay kulamo gaargaar ah kula qaateen qeybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan deegaanada iyo degmooyinka wilaayada islaamiga ah hiiraan warkii oo aad kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan dhegaystayaal xilligan oo naga intaa